taariikhdii labaad cutubka tobanaad markaasaa rexeebcaam wuxuu tegey shekem maxaa yeelay reer binu israa'iil oo dhammu waxay yimaadeen shekem inay isaga ku soo boqraan oo markii yaraabcaam ina nebaad taas maqlay ayuu ka soo noqday dalkii masar waayo wuxuu joogay dalkii masar oo uu boqor sulaymaan kaga cararay waa loo cid diray oo loo yeedhay oo yaraabcaam iyo reer binu israa'iil oo dhammuna way yimaadeen markaasay raxaabcaam la hadleen oo waxay ku yidhaahdeen war aabbaha harqood daran buu na saaray haddaba noo fududee hawshii aabbaha oo adkayd iyo harqoodkiisii cuslaa oo uuna saaray annana waannu kuu adeegaynaa markaasuu ku yidhi saddex maalmood dabadood igu soo noqda markaasaa dadkii ka tegey markaasaa boqor raxaabcaam la tashaday odayaashii aabbihii sulaymaan intuu noolaa hor joogi jiray oo wuxuu ku yidhi war maxaad igula talinaysaan oo aan dadkan jawaab ugu celiyaa oo intay la hadleen ayay ku yidhaahdeen haddaad dadkan u roonaatid oo aad ka farxisid oo aad erayo wanaagsan kula hadashid markaasay weligood addoommo kuu ahaanayaan laakiinse wuu ka tegey taladii odayaashu kula taliyeen oo haddana wuxuu la arrinsaday raggii dhallinyarada ahaa oo isaga la koray ee hortiisa joogay oo wuxuu iyagii ku yidhi war maxaad igula talinaysaan oo aan jawaab ugu celiyaa dadkan ila hadlay oo igu yidhi war harqoodkii aabbaha na saaray noo fududee markaasay raggii dhallinyaraa oo isaga la koray la hadleen oo waxay ku yidhaahdeen la hadal dadkii kula hadlay oo kugu yidhi aabbaha harqood daran buu na saaray ee adigu noo fududee oo waxaad ku tidhaahdaa faryaradaydu waa ka sii dhumuc weyn tahay aabbahay dhexdiisa haddaba meeshii aabbahay harqood culus idinka saaray anna culays baan idinku sii darayaa oo aabbahay wuxuu idinku edbin jiray shaabuugyo laakiinse anugu waxaan idinku edbinayaa hangaralayaal sidaas daraaddeed yaraabcaam iyo dadkii oo dhammuba maalintii saddexaad ayay raxaabcaam u yimaadeen siduu boqorku hore ugu amray markuu ku yidhi maalinta saddexaad igu soo noqda markaasaa boqor raxaabcaam ka tegey taladii raggii odayaasha ahaa oo si qalafsan ayuu ugu jawaabay oo wuxuu kula hadlay taladii raggii dhallinta yaraa oo ku yidhi aabbahay harqood culus buu idin saaray laakiinse anna culays kalaan idinku sii darayaa aabbahay wuxuu idinku edbin jiray shaabuugyo laakiinse anigu waxaan idinku edbinayaa hangaralayaal sidaas daraaddeed boqorkii dadkii ma uu dhegaysan waayo taasu xagga ilaah bay ka timid si uu rabbigu u adkeeyo ereygiisii uu yarabcaam ina neebaad kula hadlay oo uu u soo dhiibay axiyaah kii reer shiilo oo dadkii israa'iil oo dhammuna markay arkeen inaan boqorku dhegaysan ayaa dadkii waxay boqorkii ugu jawaabeen oo ku yidhaahdeen bal maxaan qayb ku leennahay daa'uud dhaxalna kuma lihin ina yeesay haddaba dadkii israa'iilow nin kastow teendhadaadii tag oo daa'uudow bal eeg reerkaagii waa kuu kaas markaasay dadkii israa'iil oo dhammu teendhooyinkoodii tageen laakiinse raxaabcaam wuxuu boqor u ahaa intii reer binu israa'iil ahayd ee degganayd magaalooyinka reer yahuud ah markaasaa boqor raxaabcaam wuxuu diray hadoraam oo cashuurta u sarreeyey oo dadkii israa'iil dhagax bay la dhaceen wuuna dhintay markaasaa boqor raxaabcaam ku degdegay inuu fuulo gaarifaraskiisii si uu yeruusalaam ugu cararo sidaasay dadkii israa'iil ugu caasiyoobeen daa'uud reerkiisii ilaa maantadan la joogo